من عند الله أجل هدية أحملها في قلبي ويدي إن القرآن لخير جليس فيه الأنوار الربانية خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا
waa hagaag dhegaystayaal weli halka aad nagala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan meel weliba oo aad joogtaan waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu markaana waxaad ku soo dhowaataan darsiga saddex iyo labaatanaad ee kitaabka annisaa'u fii aayil qur'aan waxaana halkan ka soo jeedinaya sheekh jaamac maxamed cusmaan sheekh cabdililaah ee aan ka wada faa'iidaysano darsiga
خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا بتأملات قرآنية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين fadhigeennina waa kii labaatan iyo saddexaad waynu kaga hadlaynay kitaabkii ama wix aynu kasoo guurinay kasoo dooranay kitaabkii ahaa annisaau fii aayi lqur'aan ay aliftay gabadhii adictora leyla xamdaan waxaynu inoo joogtay inagoo qisadii eh, abulahab xaaskiisii kaafirada ahayd ka hadlayna waxay inoo joogtay iyadoo dhagax weyn soo qaadatay nebiga soo weerartay abubakarna nabiga ku yidhi nabi alla waxaan ka baqaya inay ku aragto nabigana yidhi ilaah bay kaga filan ima arkayso aayaadkan nebigu markaa uu akhriyey waidaa qara'ta alqur'aana jacalnaa baynaka wa bayna aladiina laa yu'minuuna bilaakhirati xijaaban mastuura waa aayadda afartan iyo shanaad ee suuratu isra marka abubakar bay gabadhii ama naagtii gaalada ahayd abubakar bay isdul taagtay nebigana may arkin ilahay baa ka qariyey sal alla alay slam waxay tihi abubakarow waxaa la ii sheegay ina saaxibaka hajaani nebiga ujeeda inuu caayo baa la ii sheegay inuu caayo waa suurada aayadda soo degta bale ugu caayo bay leedahay faqaala laa wa rabba hada albeyt ma hajaaki ilaaha kacbadan iskale aan ku dhaartay kuma caayo nebi maxamed fawallat way jeesatay dib bay u noqotay wahiya taquul qad calimat qurayshu annii bintu sayidiha quraysh waxay ogaatay anigu- anigu ahay gabadhii sayidkeeda sayidka quraysheed gabadhiisa inaan ahay iyadoo la faanaysa iska noqotay bukhaarina wuxuu soo saaray raxmatullahi caleyh wuxuu leeyahay ixtabasa jibriilu sala allahu alay wasalam cala annabiy sala allahu alay wasalam ilaah baa ka xijaabay nabi jibriil baa maaratay ka celiyey oo dad waa ilaahay amarkiisa kaga celiyey ama waxaa tidhahdaa qur-aanka iyo waxyigii baa nebiga ka joogsaday jibriil u keenayey oo nebiga kusoo degayey marka gabadh reer quraysheeda bay waxay tidhi abdaa calayhi shaydaanuhu shaydaankiisabaa kasoo dahay bay tidhi nebiga ujeedaa markaasaa suuratu duxa ay soo degtay iyo suuratu suuratu duxa baa soo degtay ay ku jirto aayaddan maa wadacaka rabuka wamaa qala yani ilaahay kumana cadhoon kaamana tegini baa kusoo degtay oo waxyiga ka go-ay ku faraxsaneen baa inuu socon doono ayaa meesha ka muuqata cibrada iyo duruustan ka qaadanayno gabadhan warkeeda ama xaaskii abulahab horta waxaa weeye dhibtay nebiga u geysatay iyo cadaawadda ay u qaaday iyo nacaybkay diintan iyo uhaysay iyo nebigii lala soo diray diintan meesha ka muuqataa midda kale waxaa ka muuqata meeshan naagta ninkeeda ku raacaysa baadinimada ku raacaysa isagoo kale inay tahay ninkeeduna maalinta aakhiros waxba waxba uusan ka difaacayn waxna uusan u gudin waxna uusan u gelin taasi waxay markaa in- in- waxay keenaysaa in laga digtoonaado naagta khabiifada ee dhiblowga ee mufsidada oo sharkeeda maaragtay la iska ilaaliyo iyadoo kalena laga fogaado gabdhuhu ta- taasoo kale aan la saaxiibin la hadlin shaqo ku darsan baa la iska rabaa haddaynu intaa kusoo gabagabayno qisadii xaaskii abulahab waxaynu usoo gudbi doonaa oo qur-aanku ka hadlay iyagana xaasaskii nebiga ummahaat almuminiin qur-aanka iyagana wuu xusay qaala tacaala yaa nisaaa nabiyi lastunna ka axadin min annisaa'i in itaqaytunna falaa takhdacna bilqowli fayadmaca aladii fii qalbihi marad waqulna qowla macruufa aayadda soddon iyo laba ee suurat alaxzaab isla suuraddaas ilaahay wuxuu yidhi yaa nisaaa annabiyi man yaأti minkuna bifaaxishati mubayinah yudaacaf laha alcadaabu dicfayn wakana dalika cala allahi yasiira waa aayadda soddonaad ee suurat alxazaab iyagana dadka ummahat almuminiin qur-aanka lagu xuso ay ka mid yihiin guud ahaan ibnu casiir baa wuxuu leeyahay waxay isku khilaafeen culammadu tirada dumarkoo nebigu guursaday iyo say u kala horreeyeen guurkooda u kala horreeyey iyo tirada intii nebiga noloshiisa intuu noolaa geeriyootay iyo inta ka dambeysay laakiin waxaa muttafaq caleyhi buu leeyahay mar kale dumarku nabigooda dumarku guursaday inay ahaayeen koob iyo toban oo sidan tartiibkana inay u kala horreeyeen khadiija iyo sawda xaaskii labaad uu guursado markii khadiija maaragtay geeriyootay ahaa gabadha saddexaad oo guursadayna waa cayisha bintu sidiiq gabadha afraad nabiga guursaday waa xafsa bintu cumar gabadha shanaad waa zayna bintu khusayma gabadha lixaadna waa umu salama gabadha toddobaadna waa zayna bintu jaxash gabadha sideedaadna waa xabiiba bintu abi sufyaan gabadha sagaalaadna waa juwayriya gabadha tobnaadna waa maymuuna gabadha koob iyo tobnaadna waa safiya waxaa intuu nebigu noolaa geeriyooday xaasaskaas labo khadiija way geeriyootay radia allahu canha sidoo kale nebiga noloshiisa waxaa geeriyootay zaynab bintu khusayma sagaalka kalena nebigu iyagoo nool ayuu ilaahay oofsaday sagaalkaas arrintaa laa khilaafa caleyhi buu leeyay intaas ibnu ahiir baa warkaas oo guurinaya markaa si kooban baynu uga hadli doonaa dumarkii nebiga iyo taariikhdoodii iyo maarata siiradoodii insha allahu tacaala khadiija ugu horeysa khadiija bintu khuwaylid raafic baa wuxuu leeyahay khadiijadu waa waxay ahayd buu leeyahay xaaskii nebiga sal l slam waxay ahayd markii dhibtu nabiga la soo kulantay waxyuu kusoo degay culays nabigu dareemay naftiisa xataa u cabsaday kaanad wuxuu leeyahay waxay ahayd qalban maca qalbin cadiim qalbi weyne nebiga qalbi la jiray iyaduna ahayd wa kaana linafsihi ka qowli nacam wax wax walba ku raacsaneed nacam bay odhanaysay lilkalimati asaadiqa nacam waxay u ahayd kelimatu saadiqa wixii loogu yeedhay khayra wax taraduda kamay samaynayn khadiija radi allahu canha kelimadaasoo dadkao dhan inay odhanayaan laa waa kelimad tawxiid iyadoo nacam bay tiri markiiba nebigu way ka qaadatay dacwadaas iyadoo marka waa umulmuminiin khadiija bintu khuwaylid iyadii nebigu waxay ku kulmaan fii qusay wa hiya aqrabu nisaa'ihi ilayhi fi nasab xagga qaraabada qofta dumarka qofka ugu dhow nebiga ay qaraabo dhow yihiin bay ahayd walam yatasawaj min duriyati qusay nebigu iyada mooyaane iyo gabadha umu xabiiba oo gabadhii abu sufyaan u dhalay labadaas unbaa qoyskaas dhow ee nebiga ahayd qaraabada dhow ahayd nebigu xaas khadiijo ka horrey horta ma guursan caruurtuu dhalano dhan iyadaa u dhashay marka ibraahim laga reebo ibraahim isagu waa maariya weeyaan maariya qabdiya khadiija marka waxay gowrata wuxuu leeyahy qabla alhijra bithalaatha siniina yani sanadka tobnaad hijra bacthada markuu nebigu toban sano nebi ahaa ayay geeriyootay uusan weli hijroon hijradiisii saddex sano ka hor bay geeriyootay haddaan soo gaagaabsano nebigu marka waxyuu kusoo degay markiis u horreeyey ee culays dareemay oo isagoo gariiraya uu soo galay gurigiisii aada u cabsanaya oo wixii uu la kulmay jibriil kala kulmay ay madaxiisa ka guuxayaan sala alla alay salam waatuu khadiijo u yimid isagoo leh zamiluni zamiluni isagoo leh idada idada waa la deday nebiga sal l slam marka culayskiina wuu ka degay iyo cabsidii khadiijo marka u sheegay wuxuu ku yidhi wixii dhacay buu u sheegay laqad khashiitu calaa nafsi naftayda waa u cabsaday maanta khadiija marka waxay ku tihi kalla maaha taas ma dhacayso wallaahi maa yukhzika allaahu abadan weligaa ilahay kuma dullaynayo kuma ceebeynayo oo waxaad ka cabsanaysa shaydaan iyo ina maaratay iyo waali iyo waxaas kuma imanayaan sababahay u tiirsan waxay tii inaka la tasilu raxim qaraabadaad xidhaysaa wa taxmilu alkalla wa taksibu almacduuma qofka fuqaraadana waxbaad siisaa waxbaad siisaa wa tuqri addayfa martidana waad marti soortaa wa tuciinu calaa nawaa'ib alxaq xaqana waad isgarab taagtaa oo waad kaalmaysaa dadka maarata xaqaad ku kaalmaysaa xadiiska waxaa ka muuqanaya umulmuminiin khadiija inay nebiga qalbi qalbigiisa xoojin jirtay dhiiri gelin jirtay markuu waxaygu kusoo degay u horreysay ay dejin jirtay maarata xaalkiisa waxyaalaha ka cabsanayo inay maaratay ay u fudud odhan jirtay laa kawn caleyhi waxan waa fudud yahay ha cabsan ku odhan jirtay ha odhan jirtay hana cabsan hana murugan bay ku odhan jirtay waxay ku dhaaratay oo nebiga ugu dhaaratay waxay tidhi calaa ana allaha laa yuqzihi waxay ku dhaaratay nebiga ilahay inuusan maaratay dullaynaynin inuusan garabkiisa ka baxaynin waxay arrintaa u daliishatay nebiga khayrku samaynayay ee badnaa ee ku taqaanay iyo sifaadkiisii lagu yaqaanay ee ficnaa iyo akhlaaqdii ficneeda lagu yaqaanay dad kula dhaqmi jiray gabadha markaa manaaqibteeda iyo fadligeeda aan dad cid kale la wadaagin waxaa ka mid ahaa waa khadiije nebigu lama guursanaa kale ilaahay ka geeriyoonaysa faqad rawaa muslimun can caishata qaalat caaisha waxay leedahay lam yatasawaj innabiyu sala allahu alay wasalam calaa khadiijata xataa maatat naa kale lama guursan ilahay ka geeriyoonaysa dee muddadu qabay keligeed qabeyna shan iyo labaatan sano muddo ku dhoweeyey nebigu isagoo intaan waxyuu kusoo degin shan iyo toban sano ka hor isagoo shan iyo labaatan jira ayuu guursaday marka dambana sanadki tobnaad iyo bicdada wanaga nidhi muddo shan iyo labaatan sanaa naa kale lama guursan keligeed buu qabay qof deeqday bay ahayd dhinac kasta deeqday bay ahayd ku fillaatay bay ahayd waxaa kaloo ka mid a fadligeeda ee weyn iyo mana- iyo sifooyinkeeda lagu ama ilaawaanka in bukhaari wuxuu werinaya wuxuu leeyahy khayru nisaaina khayru nisaa'iha markii laga hadlay maryam laga hadlayay Mar- maryam bintu cimraan weeye wa khayru nisaaina khadiija waktigaan joognayna nagaa waxa ugu khayr badnayd khadiija waktigaa ay ay maryam nooleyn iyadaa dumarkaas ugu khayr waktigeeda ugu khayr badnayd manaaqibteeda iyo sharafteeda waxaa kaloo ka mid a waxaa ka mid a nebigu wuxuu badin jiray xuskeeda markay dhimato kadib uu hadal hayn jiray had iyo goor khadiijo buu hadal hayn jiray oo khayr iyo ammaan ayuu ku hadal hayn jiray caaisha waxay leedahay radi allahu canha kana nabiyu sal l slam ida dakara khadiijata ahnaa calayha fa axsana hanaa'a nebigu hadduu khadiija soo xusuusto wuu ammaani jiray si fiican buu ammaani jiray waxay tii maalin baan ka masayray arrintaas caaisha odhanaysa faqultu ma akthara ma tadkuraha xamraa'u shadqi qad abdalaka allahu caza wajala biha khayra minha waxay tii maxaa ka badan inaad xusisid eh, mid qawlelo guduudan ani waa kelmad caya wey xamraa shadq shadq waxaa la yidhahdaa eh, jaanib alfam afka dhinaciisa meesha canka xigta ama dhabanka xigta isaa labadaa isugu yimaadaan halkaas weeye meeshaasay ku islaantii qawlalada guduudneed baad hadiyo goor hadal haysaa bay leedahay oo ilaahay kuugu bedelay mid ka khayr badan iyadaas ka wada caayisho nebigu wuxuu ku jawaabay maa abdalani allahu caza wajalla khayra minha mid ka khayr badan ilahay iguma bedelin faqad aamanat bi way i rumaysay idka idkafaranii bi annaas idkafara bi annaas dadku markay u kufriyan iyadu way rumaysay way aamintay markay dadku maartay u gaaloobeen oo warkayga qaadan waayeen wa sadaqatnii id kadabuunii oo id kadabanii annaas dheh dadku markay beniyeenna way rumaysay wa waasadnii bimaaliha id xaramanii annaasu dadku markay xoolahooda ii diideen ay gacanta iga laabteenna oo ii- ii gurman waayeen iyada xoolaheeda u kaalmaysay warasaqanii allahu caza wajalla waladaha id xaramanii awlaad anisa ilaahay gabdhu waxuu iga siiyey awlaad buu iga siiyey dumarka kalena isagoo wax awlaada iga siinin iyo ilmo iga siinin marka cashay kama khayr badin wey ibnu carabi wuxuu leeyahay kaana nabiyu sal l slam qad intafaca bikhadiijata bira'yiha wa maaliha ila- wuxuu ku- nebigu ka faa'iideystay oo ilaahay ku anfacay oo ilaahay maaragtay ugu gargaaray ra'yigii khadiijo iyo maalkeediiba ra'yina way ku garab taagnayd iyo lat- iyo iyo talo fiican maalkeedina gacanta u gelisay nebiguna isna markaa waa u gargaaray waa u gargaaray faracaaha xayatan wameyta wuxuu ilaaliyay iyadoo noolya iyadoo geeriyooda kadibba baari buu u noqday iyadoo joogtay iyadoo maqanba wuxuu la iman jiray oo oo samayn jiray waxa uu isleeyahay hadday noolaan lahayd ku farxi lahayd waxyaalahay gaarka lahayd khadiija waxaa ka mid ah nebigu markuu hadal qof qof codkii khadiijo oo leh sawtkeedii oo kala maqla wuu ku farxi jiray kaana yartaaxu lisamaaci sawti man yashbahu sawtahu sawtuhu sawtaha qof codkii khadiijole markuu maqlo dumar hadlaysa aad buu u farxi jiray arrintaasna waxaa keenaysa qalbigiisa jacaylku ilahay khadiija u geliyey can umi lmuminiina ah, khadiija caaisha waxay leedahay gabadh khadiijo la walaalahayd oo haala la odhan jiray ayaa ayaa gurigayga soo aaday bay tiri istaadanaad inay soo gasho nabigay ka ka idin isqaadatay inuu soo inay soo gasho markaasuu wuxuu soo xusuustay istiidaankii khadiijo soo xusuustay fartaaca lidalik arrintaas nabiga aad bay u gelgeshay markaas wuxuu yidhi allaahuma haala ilah qofkan hadlaya haala ka dhig khadiijo walaasheed ilah ka dhig walaasheedu saa uxidhinaya ka warran caaisha waxay leedahay faqirtu markaasaan masayray markaasaan waxaan idhi ma tadkuru min cajuusin min cajaa'isi quraysh xamraa shadqay axaad xus badnida markas waad xusa cajuusad duq ee, duqooshinkii quraysh ka mid a oo qowla la casayd oo halaagsantay fi dahar beer hore dhimatay abdala allaahu abdalaka allaahu khayran minha oo ilahay kugu bedelay mid ka khayr badan caasha iyadaa isku wadda arrintan inay khadiija ka khayr badan tahay ayay isku wadaa ujeeda nafteeda ujeedaa laakiin nebiga horaan usoo arrin inuu yidhi ilaahay mid ka khayr badan iguma bedelin waxaa ka mid a manaaqibteeda iyo waxyaalaha maaratay ku ammaanan tahay umulmuminiina maaratay maxaa la yidhahdaa khadiija waxaa ka mid a arrintaas ilaahay maaratay khaaliq alkown inuu usoo diray jibriil oo nebigiisa uu ku amray an yubashiruha bibeytin fi ljanna beytkaasoo maaragtay min qasab ah laa sakhba fiihi walaa nasab wax buuqa iyo wax qayla iyo wax daala lagu guri barwaaqaysan barakaysan oo meel loogu raaxaysan meeshuu ficnad inay jannada ku leedahay khadiija ugu bishaara baa la dhahay marka khadiija iyo haddaynu isgarab dhigno culimada qaar baa isku dayay in isgarab dhiga khadiija iyo iyo iyo iyo caaisha yaa fadli badan sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay raximahullah markaanu isgarab dhigno way isku dhowan yihin buu leeyahay ibnu qayim oo ardaygii ibnu taymiya wuxuu leeyahay saddex qowl baa arrintaa ka jira ka saddexaad waa alwaqfu taasaa fadli badan iyo taasaa fadli badan in laga gaabsado ibnu qayim wuxuu leeyahy wasa'altu shaykhana ibnu taymiya waxaan weydiiyey yaa fadli badan caaisha iyo khadiijuu weydiiyey sheekhiisa ibnu taymiya weydiiyey ibnu qayim baa weydiinaya ibnu taymiya wuxuu ku jawaabay ikhtasat kullu waaxidatin minhumaa bikhaasa mid kasta waxbay gaar laahayd lagu ammaano fakhadiija kaana taahiiruha fi awli islaam khadiija saamaynta nabiga ku lahayd bil- bilowgii islaamka dee caaisha waaga caaisha waagaa ma joogin wax yar bay iska ahayd ma- mana nebiguna ma qabin nebigana waxay ahayd mid qalbi u qalbi qaboojisa oo dejisa oo xasilisa markii wax arrin ku timaado xoolaheedoo dhan maaratay gacanta u geliso maaratay diinta isku garab taagtay waxay soo gaadhay iyadu bilowgii islaamka soo gaadhay khadiija waxayna dusha u ridatay dhibtii nabiga loo geysanayay la qaybsatay nusrayntii nabiga u nusraysay waxay ahayd waxay dhacday fi aqdam acdami awqaati alxaaja markuu ugu baahi badnaa falaha min alnusrati walbadli maa laysa ligayriha marka khadiija waxaa u sugnaaday gargaarkii nabiga u gargaartay iyo maalkay bixisay qof kale wuxuusan la qaybsan karin la lahayn haddii caasho loo yimaadana wuxuu leeyahay ibnu taymiya raxmatullahi caleyh taahiiruha fi aakhir islaam iyada saameyntooda nabiga waxay ku lahayd waxay ahaa islaamka dhammaadkiisii marka nabigu intuu dee geeridiisii markii soo dhoweyd waqtigii dambe falaha min atafaquhi fi ddiini wa tabliiqihi ila alumma caaisha waxaa iyadana ilaahay wuxuu siiyey diinta inay fahamtay oo ummadda ay gaadhsiiso sheekhad bay ahayd dadka diinta barta ummaddan diin bay soo gaadhsiisay caaisha intaasoo xadiis ba nabiga ka soo warisay sal lla ly slam waxaa ku faa'iidaystay oo dheefsaday cilmigeedii ardaydeedii waxay samaysay cilmigay bartay dadkii baa ka faa'iidaystay maa laysa ligayriha iyadana cilmiga laguma gaadho dumarka nebigana way ugu cilmi badnayd bal dumarka dhanba cala ilaaq bay ugu ugu cilmi badnayd muslimiinta marka mid walna midna fadligeedu waa nebiga say isu garabtay haddii bilowgii hore iyo say islaamka iyadu ugu- qofkii u horreeya qaatay ahayd caaishana fadliga lagu xuseeya waxaa weeye gaarka ah inay maaragtay caalimad ahayd sheekhad weyn oo xataa saxaabadii waaweyneed ay arday u ahaayeen oo u xeraysan jireen oo fatwada ay weydiin jireen haddaynu isgarab dhigno caaisha radia allahu canha iyo faadimo yaa yaa faadimo binti rasuul yaa sharaf badan yaa fadli badanna waa laga hadlay taasna ibnu qayim baa wuxuu leeyahay markaan labadaas qof eegno ama labadaa dumara xaaskii nebi caaisha ahayd iyo gabadhiisii faatima ahayd haddii looga jeedo karata sawaabkeebaa fadli badan xagga ilaahay amarkaasu amra inagu ogaan karno maaha amrun laa yatalicuhu alayhi ilaa laa yutalicu caleyhi ila binas dee taa nas unbaa lagu ogan karaa aayad iyo xadiis unbaa lagu ogan karaa kooda ajar badan aakhiro thawaab badan leanna waxa weye waxyaalaha la isku xisaabinayo ee qofka lagu kala fadilayo waxa- acmaalu quluub baa ka mid a acmaasha qalbiga ka dhacda keliya ma aha inaynu eegno acmaasha ka dhacaysa jawaarixda qofka wuxuu samaynayo ee muuqda wuxuu leeyahay alla badana kuwa caamiliina ama laba caamil laba shaqaynaya oo midkood akharu camalan bijawaarixihi oo midkood uu aada shaqadiisa u muuqato oo salaad badan yahay sako badan yahay oo wuxuu samaynaya la arkayo badan yihiin walaakharu arfacu darajata minhu fi ljanna laba labaduba shaqaynaya oo mid shaqadiisu aada u muuqato ay badan tahay eh, shaqada mu- muuqanaysa uu samaynayo acmaal saalix uu samaynayo badanaa iyo mid isaga shaqadiisu kan ay ka badnayn laakiin darajadiisu aakhira ay ka sarrayso kan marka wuxuu leeyahay dee wixii qalbiga ku jira iyo acmaal quluub iyadana ka muhiimsan acmaal jawaarixi ah ka- ka muhiimsane wuxuu leeyahay ibnu qayim haddii looga jeedo taf- tafdiilka lakala fadli laisgarab dhigayo caaisha iyo maarta faatima falcilmu f- falaa rayba ana caaishata aclam haddii cilmi faatima la barbar dhigo iyo caaisha caaisha cilmi badan iskuma haysto ummadda dhan bay dumarkeeda ugu cilmi badan tahay caaisha radi allahu canha iyadana anfacu lilumma cilmiga ummadda bartay baana ummadda u u dheef badan waxayna cilmiga gudbisay ayr- kayraha oo dumari ayay gudbin bay gudbisay cilmigeeda waxaa u baahday dadka culamada u baahatay khaaska iyo walcaama labaduba caaisho cilmigeeda waa ka faadaysan radi allahu canha caalimad bay ahayd sheekhad weyn bay ahayd haddii loo jeedo fadliga maaragtay sharafta asliga iyo qof kasta qoysku kasoo jeedana dee waxaa nasab sarraysa oo qoys fiican faadima ayaa qoys fiican liannahu waa gabal ka mida nebiyullaahi maxamed ka soo go-ay shirkiisa arrintaas arrintaasna cidi lama wadaagto aan gabdhaha walaalaheed ahayn haddii la eego ugaasnimada iyo siyaadada iyo madaxnimadana fa faadimatu sayidatu nisaai alumma wa sayidatu nisaai ahli ljanna saas way marka labadaba ilahay fadli uu siiyey qofba dhinac buu u badiyey qofka labaad ama xaaska maxaa la yidhahdaa labaadii nabigu u guursaday waxay ahayd zawda bintu zacma ahayd zamca sawda bintu zamca ayay ahayd radia allahu canha dahabi imaamu dahabi wuxuu leeyahay hiya awalu man tasawaja biha nebiyu waa qoftii dumar ee nabiga ugu horreysay u guursado khadiijo gadaasheed markay geeriyootay saddex sano keligeed uu qabay naa kale lama guursan yahay saddex sano markii dambe ilaa waa caasho la guri galay markuu madiine loo soo guuray sanadkii eh, markii hijrada lasoo hijroodo kadib wuxuu leeyahy waa gabadh aada u sharaf badan bay ahayd waa gabadhii maalinteedii ama noobadeedii ama kaltankeedii caaisho siisay habeenkeedii inuu caasho nebigu guriga caasho u seexdo saa waxay u samaynaysa qalbiga nebiga ilaalinaysa waxay ogaad inuu caasho jecel yahay oo inuu iyada loo uhaydo uu jecel yahay sal alla ly slam waxay kaloo saa u samaynaysay dadaalkay ku dadaalayso inay nebiga cismadiisa ku jirto uusan furin oo waxay caaisha arrinteeda maaratay u doorbiday inuu nebigu su u farxo iyo say uga sii mid noqoto ummahaat almu'miniin oo ay ka mid noqoto nebiga xaasaskiisa jannadana ay ka mid noqoto gabadhaas gabadh fadli badan iyaduna ahayd qofka saddexaad ee nebiga guursaday waa caaisha radia allahu canha waa bintu sidiiq hooyadeedna waa romaan bintu caamir alkanaaniya dadka qofka ugu jecel yahay caaisha ahayd nebigu sal ly slam waa gabadhii laga soo baraaye laga soo bari yeelay fooqa sabca samaawaat markii dadku ay ku tuhmeen waxayan qabin nebigu ma guursan gabadh bikira iyada mooyaane dumarka kaleo dhan garoob bay ahaayeen wuxuu leeyahay bisababihaa shurica tayamum tayamumka sababta caaisha ayaa loo soo dejiyey oo mudda lagu jidiyay inay ku gobaysato waxaa lagu tuhmay xaadisadii ifkiba waxun baa lagu tuhmay waxaa ka soo degtay arrintaas aayaatun tutlaa xataa qiyaami saaca oo ilahay ku bari yeelayo inay caaisha waxaas shaqo ku lahayn kaanat aclamu nisaa kaanat aclamu nisaai nabiyi bal hiya aclamu nisaai cala aliطlaaq dumarka dhan bay ugu cilmi badnayd saxaabada waaweyn oo u noqon jireen iyada hadalkeeda u noqon jireen waana fadwo wey su-aashay weydiin jireen diinta wax ka weydiin jireen geeridoodana waxay ahayd sanadkii sideed iyo kontonaad abu hureyre ayaa ku tukaday radia allahu canhu manaaqibteeda iyo sharafteeda lahayd way badan tahay waxaan ka soo qaadanaynaa inuu nebigu dadka ilahay o dhan ugu jeclaa ma rawaahu lbukhaariyu ana camar ibn اlcaas sa'la nabiy sal l slam ayu nnaasi axabu ilayk qaala caaisha qultu min arijaali qaala abuuha taas waa mid marka dadka maanta caaisha wax ka sheegaya raafidada iyo shiicada iyo waxaan daran inkaarta ku dhacday hadday diin iyo caqli leeyihiin taasaa kaga filaan lahayd qofku nebigu dadka ugu jeclaabay maanta afka ku taagayaan oo waxun waxa ilaahay ka bari yeelay bay ilaa maanta ku tuhmayaan waxaa ka mid ahaa manaaqibteeda waxaa ka mid ahaa nebigu maalin caaisha wuxuu ku yidhi caaishaay kani waa jibriil yaqra'uki alay salaam markaasa waxa lagu jawaabay leedahay wacalayhi asalaam waraxmat ullahi wabarakaatuhu taraa maa laa ara nib alla waxaad ujeeda waxaan anugu ujeedin adigu jibriil ba hadda arkaysa anugu ma arko rasuulkay ujeedaa inuu jibriil iyaduna ay arkayn isaguna uu arkayo manaaqibteeda iyo sharafteeda waxaa ka mid ahaa siday labada sheekhba ay wariyeen muslim iyo bukhaari xadiiskii abu muusa alashcariy kamula min alrijaali kathiirun walam yukmal min annisaai ilaa maryamu bintu cimraana wa aasiyatu imra'atu fircawn wa fadlu caaishati cala annisaai ka fadli thariidi calaa saa'ir acaam sida dacaamka thariidka layahay carabtu waaga ay jeclaayeen uu ugu fiican yahay cunto la cuno ayaa caaishana naagoo dhan ugu fiicantay uga fiican tahay manaaqibteeda waxaa kaloo ka mid ah nebigu inuu dadkii kasoo adkatooda warkooda usan aqbalin dadka usoo ka soo cawday warkoodii dhegma jalaqsin nebigu sal slam siduu bukhaari warinayo dadku hadaayada nebiga siinayaan waxay la eegan jireen habeenku guriga markuu guriga caaisho joogo muslimna saxiixiisa wuxuu kusoo saaray dumarkii nebiga ayaa faadumay soo direen gabadhiisii u jeclaa waxay ku yidhaahdeen nebiga u tag markaasay nebiga iidan weydiisatay guriga soo garaaday isagoo ku jiifa maci caaisha wa anigu isagoo ila jiifa nebigu oo mare aan ku wada jirno mirdi aan mare ku wada jirno fa adina laha faaduma inay soo gasho nebigu waa ogolaaday faaduma marka waxay tihi yaa rasuula allah ina aswaajaka arsaluunii ilayk yas'alnaka alcadla dumarkaaga ay soo diray cadaalad bay rabaan oo waxay ka rabaan inay uga cadaalad samaysay bintu abi quxaafa gabadha ina quxaafa waa caaisha bintu maaratay bintu ibni abi quxaafa quxaafa wiilkuu dhalay gabadhiisa ayay ka ashkatoonayaan inaad u garsoorto ay rabaan oo cadaalad samayso marka nebigu warkaas mas masi makama jawaabin cadliga ay sheegayaanna nebigu dadko dhan dumarko dhan cadaalad buu u samayn jiray cadligay raadinaya iyagu inuu casho la simo waa maxaba alqalbiya nebigu caasho u jeclaa iyaguna inuu saa u jeclaado ayuun bay rabeen khasaa'iskeeda waxaa ka mid ahaa iyo wanaageeda waxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa inuu imaamu dahabi yidhi wa ruwiya ana nabiya sal ly slam caaisha fadaa'ilkeeda waxaa ka mid ahaa inuu dadka ugu jeclaa xagga qalbiga dumarka o dhan uu ka jeclaa iyada waxaa kaloo ka mid ah fadaaisheeda nebigu markuu ilahay maarata oofsanayey kaana fii beytiha guriga caasha ayuu joogay wuxuuna ku jiifay beena saxrihaa wa naxrihaa dhabteeda ayuu ku jiifay naftu kaga baxday nebigu naftu kaga baxday isagoo dhabarkiisu uu laabteeda ku tiirsan yahay hada wsala allahu cala nabiyina muxamadi wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin
خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصر نصلح أنفسنا